alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih saxbihi wasalama tasliima kasiira baabu tayamum gabaysiga baabkiisii weeye markuu ka soo waramay alطahaaratu bilmaa biyaha in lagu daaharo qaato ayaa baabkana waxa uu kaga waramayaa alطahaaratu bituraab ciidda in lagu dahaaro qaato tayamumka iyo gagabaysigana waxaa lala imanayaa marka biyihii la waayo ama in la isticmaalaa ay suuro geli weydo waxaana u daliila gagabaysiga qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ijmaaca dadka muslimiinta ah waxaanu ka mid yahay tayamumku khasaa'ista iyo waxyaabaha ilaahay jalla wacalaa ummadda nebi maxamed uu ku gaar yeelay waxaana tayamumka la sharcigareeyey sanadii lixaad ee hijiriga fii ghaswati bani lmustaliq markii caaisha radia allaahu canhaa kuushu ay ka luntay ee raadraadintiisa loo nagaaday waa ti aayadda aayatu tayamum ay soo degtay qaala wa can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal ucطiitu waxaa laysiiyey khamsan shan baa laysiiyey shantaasoo lam yucطahunna aan la siinin axadun qabli axad iga horeeyey aan la siinin marka arrimahani khasaa'is bay noqonaysaa macnuhuna ma aha shantanoo wada socda ayaan la siinin markaa dadkii iga horeeyey macnuhu waxa weeye sidaa saxiixa ah mid ka mida lama siinin markuu rasuulku shan sheegayna sala allahu calayhi wasalam in khasaa'istiisu ay shantanuun ahayd tilmaami mayso waayo waa mafhuumu lcadad waa cadad weeye cadadkuna mafhuum ma laha sidaa awgeed baa waxaa soo aroortay oo xadiid kaloo saxiixa ku soo aroortay khasaa'is kaloo rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam la siiyey khasaa'istiisuna way badnayd sidaa awgeed baa badh ahlulcilmiga ka midi waxay u gaar yeeleen kutub bay u gaar yeeleen khasaa'istii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nusirtu waxaa laygu gargaaray oo laygu hiiliyey birucbi argagax cadowga ilaahay iyo gaaladu ay markaa iga argagaxdo masiirata shahrin ay masaafata shahrin bil in loo socdo iyagoo ii jira wa jucilat waxaa layga yeelay liya aniga alardu dhulka masjidan meelaan ku tukada iyo wa tahaaran ay shay-an atataharu bihi waxaan ku tahaaro qaato fa ayumaa rajulin qof alla qofkii nin baa la tilmaamay haweenaydina waa la mid uun qof alla qofkii adrakathu ay soo gaadhaa asalaatu salaadu ay soo gaadhaa falyusalli ha tukado yacnii qof kasta oo salaada wakhtigeedu u soo galaa ha tukado oo haddii aanu xataa biyo haysan intuu gagabaystu gacmaha dhulka ku dhufto ayuu salaaddii tukanaya mana odhanayo ilaa aan biyo helaayo salaad la-aan baan ku joogayaa wadakara alxadiida xadiidkiina wuu sheegay oo xadiidku wuu dheeraa oo shanta arrin ayuu dhammaystirayey waana macruuf weeye haada alxadiid ikhwaani waxaa laga qaadanayaa masaa'il fara badan baa laga qaadanayaa waxaa masaa'ilkaasi ka mid ah in tayamumka la gagabaystee dhulka lagu gagabaystaa uu ka mid yahay khasaa'ista ummadda nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa meel kasta in lagu tukan karo oo qofka salaadu ay ku soo gaadho ha yeeshee waxay idhaahdeen ahlulcilmigu cumuumka caynkaasa wa jucilat liya alardu masjidan waxaa galay khusuus baa galay khusuuskaasina waa meelaha kooban ee salaada aan lagu tukan karin sida meesha nijaasta ah iyo meesha maqbarada ama xabaalaha iyo xamaamka iyo xeryaha geela iyo meelahaasi adiladu ku soo aroortay ayuunbaa laga soo reebaya wax allo wixii kale waa lagu tahaara waa lagu tukan karaa weeye masjidna waa makaanu sujuud waa meel macnii waxa weeye lagu sujuudi karo oo macnii lagu tukan kara weeye ayaa dhulkii layga dhigay oo dhan wa tahuuran ba'da waa la kordhigayaa macnuhu wuxuu noqonayaa shay-an atataharu bih shay aan ku tahaaro qaataa layga dhigayoo dhulkiibaa waxa weeye marka biyo aanu qofku haysanin lagu tahaaro qaadanayaa lagu gagabaysanayaa waay asha ku jirta marka alardu waxay ahlulcilmigu leeyihiin waa ashii cumuumka faa'iidayn jirtae la odhan jiray jinsiya istiqraaqiya sidaa awgeed baa dhul oo dhan bay koobaysaa ama ha noqoto dhul turaabi ah oo ciid leh ciiddaasi ha qalalaata ama ha qoyanaato ama ha noqoto mid ramli ahoo qururux iyo wax la midi ay kor yaallaan ama mid sakri ahoo dhagaxyaan iyo wax la midi ay ka sarreeyaan dhul oo dhan baa soo gelaya bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waaya qaala wuxuu yidhi wa fii xadiidi xudayfata xadiidka xudayfana waxaa ku jira ee cinda muslimin muslim agtiisa hadee macni muslim soo saaray wa jucilat waxaa laga dhigay turbatuha ciiddeeda lanaa annaga waxaa nalooga dhigay haddaanu ummadda nahay tahuuran mid lagu tahaaro qaato idaa lam najid ilmaa'a haddaanaan biyo helin wa can caliyin radia allaahu canhu calina waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqda eh cinda axmeda axmed agtiisa inuu rasuulku uhi wa jucila turaabu lii tahuura ciidda waxaa layga dhigay mid markaa tahuur ah oo lagu tahaaro qaadanayo xadiidkaa hore ee xudayfa muslim baa saxiixa ku wariyey khasaa'is kalena uu sheegayo ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu fadilay xadiidkan dambe ee calina waxa wariyey imaamu axmed baa wariyey sanadkiisana waxaa ku jira nin la ydhaha cabdilaahi bnu moxamed ibnu caqiil ninkaasina waa nin laga hadlay oo ahlulcilmiga qaarkood ay ka hadleen ha yeeshe eh waxaa markaa xoojinaya oo hadda inuu ku saxan yahay tilmaamaya xaadiidtaa ka horeysa ayaa shaahid u ah oo uu saxiix ku noqonaya oo u markhaati kacaysa labadan xadiid ee dambe uu soo arooriyey ee uu raaciyey xadiidkaa hore xaafidku calayhi raxmatullah laba qeyd bay faa'iideynayaan oo dhulkii waxa weeye wa jucilat liya alardu dhulkii baa laba qeyd lagu xidhay lagu tahaaro qaadanayey qaydka koobaad waa idaa lam najid ilmaa'a biyo haddii aanaan helin marka inta dhulka lagu tahaaro qaadanayaa waa inta aan biyo la helin haddii biyihii la helo biyaha la isticmaalaya marka dhulka in lagu tahaaro qaataa waa bedel waxay bedel ka tahay ahaaratu bilmaa waxaa kaloo taa mid noqonaysa la mid noqonaysa haddii biyihii la haysto laakiin isticmaalkiisii maanic diida uu jiro ilaahayna qur-aanka wuu ku sheegay qaydkaasoo wuxuu ihi falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba qaydka labaad dhulkii waxaa hadda lagu qayday ama lagu sheegay turbo iyo ciid wa jucila turbatuha ciiddii dhulka ayaa tahuur layga dhigay sidaa awgeed baa bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen dhulkaasi xadiidka hore sheegaayo waxaa lagu khasisayaa riwaayaadkan ama axaadiidtan sheegaysa turbada oo waxaa daahirka laynooga dhigay ama lagu tahaaro qaadanayaa ee dhulka ahaaday waa ciiddiisa weeye waa ciidda dhulka weeyi sidaana ahlulcilmi badan baa qaba bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya eh ciiddana waa lagu tahaaro qaadan karaa waxyaabaha kale dhulka dul saaran sida markaa quruuxa iyo waxyaabaha kale noocaas oo kaleana waa lagu tahaaro qaadan karaa waxaanuu rabbi qur-aanka ku yihi fatayamamuu saciidan ayiba markaa saciidka ayibka ah maxaa looga jeedaa saciidan ciid ayiban ay daahiran daahira ayib daahir baa looga jeeda laakiin saciidka maxaa looga jeeda ahlulcilmiga markaale ciidunbaa lagu tahaaro qaadanaya waxay leeyihin saciidku halkan waa turaabkii waa ciiddii weeyi ahlulcilmiga bar ka midina waxay leeyihiin maya eh ciiddoo keliya maaha waa wax kasta oo dhulka dushiisa ku sugan waxaa soo gelaya quruuruxii iyo dhagaxyaantii iyo waxyaabaha noocaasa ee dhulka dul saaran waa lagu gegebaysan karaa qowlkaasi ayaana xoog badan sheegaya inaanay ciiddoo keliya ahayn haddii la yidhaahdo lafdiga ama xadiidkaa sheegaya wa jucila turaabu ama wa jucila turbatuha maxaa lagaga jawaabayaa jawaabtu waxay tahay takhsiis faa'iideyn maayo oo lafdigaa caamka ah wa jucilat alardu ma khasisayo waayo waa dikrun libacdi afraadi alcaam arrinkii caamka ahaa ee dhulka ahaa afraaddiisii waxyaabihii soo gelaya bar ka midunbaa si gaara loo sheegay taasina takhsiis noqon mayso cinda aljamhuur takhsiis ma noqoto oo dikru bacdi afraadi alcaami bixukmi alcaami laa yakunu mukhasisan lahu cinda aljumhuur mar haddii xukumkaa afraaddii waxyaabihii caamka soo hoosgelayay mid ka mida xukumkan la siiyey xukumkii caamku qaadanayay caamka loo sheegay mar haddaanu khilaafsanayn oonu ka hor jeedin mukhasis noqon maayo shaygaa gaarka loo sheegay ase ahaatee wuxuu mukhasis noqonayaa waxyaabihii caamku koobsanaya ee soo hoosgelayay mid ka mid a marka la siiyo xukum kaa caamkaa markaa ka soo horjeeda markaasi ayaa la odhanaya waa lagu khasisaya jumhuuru ahli lcilmi ama jumhuuru lusuuliyiin sidaasi ayay waxa weeyaan mareen ase ahaatee khuruujan min alkhilaaf waxa fiican haddii la joogo meel waxa weeyaan ciiddii dee la helaayo meel ciida la joogo in ciiddaa la iskaga gagabaysto haddii aan markaa ciid la helayn oo la joogo meel waxa weeye waxyaabaha kale ay dhulka dul saaran yihiinna waa lagu gagabaysan karaa waxba in ciid lasii rarto oo ciid lasii qaatana shardi maaha sidaa awgeed baa rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu markay khaswadii tabuuk khaswatu tabuuk duulaankii la odhan jiray markii ay qaadeen dee dhul fara badan oo waxa weeye dhagaxyaley iyo buuraley iyo haddii alaba kuu roon yahay waxyaabaha noocaas oon ciidba lahayn ama aan ciiddaba hore loo gaadhahayn bay sii marayeen ciidan badan baanu ahaa ee lamana soo rarin rasuulku sala allahu calayhi wasalama inuu markaa yidhi ciidda mooye wax kale ha ku gegabaysanina ama ciid qaataa marka qowlkaasi ayaa xoog badan qaala wuxuu yidhi wacan camaar ibni yaasirin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabigaasi camaar ibni yaasir qaala inuu yihi bacahani nabiyu nabiga ayaa idiray sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa idiray fii xaajatin dan buu idiray fa ajnabtu waan jinaaboobay oo jinaab ay asiibtay si ay u asiibtayba falam ajid ilmaaa biyana maan helin fatamaraqtu waxaan ku gelgelimaystay fi saciidi ciidda ayaan ku gelgelimaystay fatamaraqtu waxaan ku gelgelimaystay fi saciidi ciidda ama dhulkaasi korkiisa bacuudkaa dhulka korkiisa yaallaan ku gelgelimaystay kamaa tamaraqu ay kamaa tatamaraqu siday u gelgelimaysata addaabbatu daabbatu sida neefka xoolaahi uu u gelgelimaysto oo kale oo wuxuu u jeedaa markii janaabadu igu dhacday ayaa wuu ijtihaaday biyana u waayey ayaa wuu ijtihaaday oo maxaad yeeshaa buu yidhi dee waxaad yeeshaa marka la janaabaysan yahay soo lama maydhan jirin haa biyaha soo jidhka lama wada gaadhsiin jirin haa dee gegebayso sideed u gegebaysan sidii waxa weeye ciidda markaa ku galgalo oo ku gelgelimayso si waxa weeye sidii biyuhu marka ay jidhka u wada gaadhi jireen ciiddu u wada gaadho soo ma aragti si sidii biyuhu ay jidhka u wada gaadhi jireen marka la maydhanayo ciiddu ay u wada gaadho ayuu markaa doonay in waxa weeyaan maaragtay u gelgelimaysto markaa sida muuqata saxaabigu asalka tayamumka cilmiga tayamumka wuu hayay asalkiisa soo ma aragtid laakiin kayfiyada ayuunbaa ka maqnayd kayfiyadii la samayn lahaa baa ka maqnayd sidaa awgeed buu ku ijtihaad halkaana waxaa laga qaadanayaa saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim iyadoo rasuulku joogo inay ijtihaadi jireen ha yeeshee marka dambe rasuulkay weydiinayeen sala allahu aleyh wasalam bal ijtihaadkaas inuu saxaayeen kale uma ataytu nabiya dabadeeta nabigaanu imi sala allahu alayhi wasalam wafadakartu dalika lahu waanu sheegay arrinkaasaan u sheegay faqaala wuxuu uhi inamaa kaana waxa ahaa an yakfiika mid kugu filan an taquula inaad tidhaahda biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa an taquula ay an tafcala inaad samayso ayaa kugu filayd biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa aad ku samayso marka waa ilaaqu lqowl wa iraadat lficli weeye qowl baa halkan la sheega an taquula baa la yidhi hadalla looma jeeda ficil baa loo jeeda waxaa halkaana laga qaadanayaa in waxa weeyaan cilmiga lagu maaragtay ay dadka fahansiin karo laguna gaadhsiin karo bilficli ficil in lagu gaadhsiin karo sidaa inaad tidhaahdo ayaa kugu filay uma dabadeeta daraba wuxuu rasuulku ku dhuftay biyadayhi labadiisa gacmood alarda dhulka darbatan waaxidatan hal ku dhufasho oo keliya mar qurun buu dhulka saa ugu dhuftay uma dabadeetana masaxa wuxuu ku masaxay ashimaala bidixdii cala alyamiini midigtii buu ku masaxay wa daahira kafayhi ay wa masaxa wuu masaxay daahira kafayhi labadiisa kaf dushooda ayuu masaxay kafka waxaa la ydhaha gacanta inteedaa hore inteedaa hore ayaa kaf la ydhaha oo xaggan baabacada iyo markaa faraha u wada socda intaa hore ayaa waxa weeye la yidhaahdaa kaf markaa ee labadiisaa kaf ee labada gacmood dushooda ayuu masaxay wa wajhahu waay wa masaxa wajhahu wejigiisana wuu masaxay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walafdu limuslimin lafdiguna muslim buu usugnaaday wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku yimi oo lilbukhaariyi bukhaari u sugan wa daraba wuxuu ku dhuftay bikafayhi labadiisa baabaco alarda dhulka ayuu ku dhuftay wa nafakha fiihimaa waanu afuufay uma dabadeetana masaxa bihimaa labada gacmood wuxuu ku masaxay wejahu wejigiisa ayuu ku masaxay iyo wa kafayhi labadiisa kaf markaas sida riwaayaadka qaarkood ay sii faahfaahinayaan riwaayaadka sunanta qaarkood labadiisa kaf markuu dhulka ku dhuftay yacni waxa weeye gacanta bidix dushaa midigtuu ku masaxay midigtiina dushaa bidixda ayuu sidaasi ugu masaxay wejigana wuu masaxay xadiidkani ikhwaani waxoogay markaa bukhaariga iyo muslimka labadaba marka loo noqdo mualifku wuu soo koobay oo intii markaa maqsuudka uu uga jeeday wuu ku soo koobay ee waxaa jiray markaa sababulwuruud baa jiray oo wakhtigii cumar baa nin baa u yimi weydiinaya waxa weeye jinaabada biyana aan helin markaasaa dabadeetana camaar uu cumar u sheegay u yihi miyaanad xasuusnayn wakhti aynu labadeenna ahayn oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama aynu safar ku sugnayn labadeennu oo sidaasi nagu dhacday oo adiguna aana tukan anna aan gelgelimaystay oo rasuulka arrintii aan u sheegay dabadeetana uu sidaa igu yidhi miyaanad xasuusnayn xadiidku waxa weeyaan markaa dabeeta cumar ma xasuusan waa kii cumar la hadlay waa kii waxa weeye odhan jiray camaar ibnu yaasir radia allahu canhu wa ardaah haddii aad tidhaahdo dadka ha u sheegin oo arrinkaa ha faafin waxa weeyaan maaragtay ma faafin doono aw kamaa qaala radia allahu canhu wa ardaah waay xadiidkan haddaba waxaa laga qaadanayaa waa marka koobaade qofku haddii uu markaa jinaaboodo isla markaana uu biyo waayo uu gegebaysanaya dahaaradiisu kolkaa waxay noqonaysaa inuu gegebaysto ilaahayna qur-aanka wuxuu ku uhi wain kuntum mardaa w calaa safarin aw jaa axadu minkum min alghaa'iti aw lamastum الnisaءa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida طayiba yacnii sida loogu gegebaysanayo dahaarada yara dahaara suqra marka macnihii qofkii u baahan yahay weyso ee uu biyo waayo u gegebaysanaya sidaasaa markaa maydhi marka lagu yeesho isla markaana uu biyo waayona uu gegebaysanaya labadaa arrinbana aayaadka aynu akhrinay ayaa ilaahay ku sheegay awlaa mastumu nisaana waxaynu soo marray in looga jeedo taabashada dumarka jimaacii iyo galmadii sidaana waxaa ku fasiray baynu nidhi cabdillaahi bnu cabbaas xabru lumma tarjumaan lqur'aan radia allahu canhu wa ardaah waayahay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa labadaa tayamum tayamumka maydhiga loo tayamumayo iyo tayamumka weysada labadaas inay isku kayfiyad u yihiin waa isku kayfiyad weeyi waxaa kaloo xadiidku markaa inoo tilmaamayaa riwaayadan ku soo aroorta inoo qoran wa daahira kafayhi wa wajhahu labadiisa kaf daahirkoodana wuu masaxay wejigiisana wuu masaxay wejigiibaaba la dambaysiiyey wejigii ayaa la dambaysiiyey riwaayaadka saxiixa qaarna waxaa ku soo arooray haddii allaba kuu roon yahay iyadoo wejiga la horraysiinayo waay wejiga iyadoo la horraysiinaayo ayaa ku soo arooray wejiga in la horraysiiyaa marka la gagabaysanayana waa sida qur-aanka kariimka ana ku sugan oo ilaahay wuxuu ihi famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu wejiyadiinna iyo gacmihiinna markaa waxa weeye ku masaxa waay xadiidka markaa riwaayaadkiisa badidiisuna wejigaa la horraysiinaya kusoo kusoo arooreen sidaa awgeed baa sida saxdii waxay tahay iyadoo markaa weysadiina la waafajinayo weysadana dee wejigaa horeeyo la hormaydhaa gacmu way dambeeyaan in wejiga la hormasaxo deetana gacmihiina lagu xigsiiyo amaa riwaayadan sheegaysa inoo qoran saxiixa ku taalla waxaa la odhanayaa wawdu faa'iidayn mayso tartiib faa'iidayn mayso wawdu bal inaha limuطlaqi اljamci labadan shay labadaba in la sameeyey unbay sheegaysaa laakiin tartiib iyo in markaa kooda horeeyey ma faa'iidaynayso waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya riwaayadda dambe bukhaariga marka qofku uu gacmaha dhulka ku dhufto inuu afuufi karo afuufkaasina waxa suuragala wallahu aclam inuu afuufayo wax soo raacay si uu uga tuuro ama boodhka oo ku yaro batay inuu waxa weeye ka kala jafo oo boodhku uu yaraado si boodh badani aanu xubnihii u marin iyo muraadada la midkaa waay qaala wuxuu ihi wa can ibni cumara radia allahu canhuma ibnu cumar waxaa laga wariyey qaala inuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama atayamumu gegabaysigu darbataani laba darbo weeye waa laba jeer in gacmaha dhulka lagu dhufto darbatun darbo oo lilwejhi wejiga u sugan iyo wa darbatun darbo oo lilyadayni labada gacmood u sugan ila almirfaqayni ilaa suxullada laga gaadhaayo mirfaqayn iyo marfiqayn labadaba waa loo akhriyi karaa rawaahu taaraquniyu taaraquni baa wariyey saxaaxa waxay saxiixiyeen alaimatu imaamyaalku waxay saxiixiyeen yacni waxay sawaab ka dhigeen waqfahu mowquufnimadiisa inaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam loo kor yeelin oonu ka sugnaan ee uu markaa saxaabiga ibnu cumar mowquuf ku yahay ayay a'immadu ama imaamyaalku waxa weeye sawaab ka dhigeen xadiidkanina ikhwaani wuxuu sheegayaa labalabadaa jeer in lagu dhufanayo ama gacmaha in laba jeer lagu dhufanayo mar wejiga ah iyo mar gacmaha ha yeeshee xadiidku sidaa uu sheekhu sheegay waa daciif weeye sanadkiisa waxaa ku jira cali ibnu dubyaan ibnu hilaal alcabasi nin la yidhaahdo ninkaasina waa daciifun jiddan ibnu macin wuu tuhmaystayba wuu tuhmay bukhaarina munkarulxadiid buu yihi mar hadduu bukhaari yidhaha munkarulxadiidna waa jarxi shadiida weeye nasaa-ina wuxuu yihi waa matruukulxadiid meel kalena laysa bihiqa buu yidhi abuu zurca wuxuu yihi waahil xadiid jiddan abuu xaatim wuxuu yihi waa matruuk ibnu cadina wuxuu yidhi adacfu calaa xadiidihi bayinun calaa kulli xaal xadiidku waa daciif weeye waxaanay markaa ahlulcilmigu sidaa uu sheegay rajaxeen inuu haddii allaba kuu roon yahay rafcintiisu ay tahay mid waxa weeye khata ah oo qalad ah ha yeeshee uu sax ku yahay ama uu sawaab ku yahay inuu mowquuf yahay waay haddaynu u soo noqonno xagga macnaha uu sheegayo xadiidkii hore ee saxiixaynka waxaynu ku soo maray darbatan waaxidatan uma daraba biyadayhi alarda darbatan waaxida hal mar unbuu ku dhuftay xadiidkanna wuxuu sheegayaa laba jeer inuu ku dhuftay shaki kuma jiro xadiidkaa hore saxiixaynka ku yaala in la qaadanayo waayo xadiidkan sheegaya darbataynku waa daciif waxaanu alxaafid ibnu xajar tilmaamay xadiidta ku asaxday kayfiyatu tayamum xadiidka abu juhayb iyo xadiidka camaaruun inay tahay marka calaa kulli xaal darbataynka wax ku asaxay oo axaadiisi ma jirto lafdigaa saxiixaynkuna darbatan waaxida ayuu sheegay waay taasi waa mid midda labaad waxaa xadiidka la socotay ila lmirfaqayn suxullada ma la gaadhsiinayaa jawaabtu waxay tahay maya ee suxullada la gaadhsiin maayo waxaan suxullada loo gaadhsiinahayn wax ku asaxay baan jirin rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam daahira kafayhi buu masaxay labadiisaa kafa ma gacmaha intaa ugu horaysa dushooda ayuu masaxay dushooda ayuu masaxay yadna marka la eego luuqada carabiga yad marka la ydhaah intaa horaa la ydhaah alyadu waa intaa hore ya waaye yadaynka in la masaxayaana qur-aanku sheegaya famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu gacmihiina masaxa marka la yidhi gacmu waa intee luuqada carabiga marka la eego waa intaa hore soo aragti waa intaa hore weeye maxaa u daliila wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma tuuga iyo tuugadda gacmahooda jaraa la yidhi inta la jarayaana waa intee sida macluumka ah waxa weeye waa intaasaa la jaraya ilaa halkaa lagu xuubin maayo waa tahay sidaa awgeed inta la masaxayaa cinda tayamum waa intaa hore un weeye intaasumaa la masaxay ilaa halkaa wax daliiloo saxiixa looma hayo haddii la yidhaahdo markii ilaahay uu weysaysiga sheegaayo wuxu uhi waaydiyakum ila almaraafiqi macal suxullada maydha baa la yidhi soo maaha markii tayamumku iyo gagabaysiga la sheegayeyna ilalmaraafiq lama odhan midna waa mutlaq midna waa muqayad soo maaha mid waa mulaqo ilalmaraafiqi dee waxa weeye laguma xidh midna waa muqayad ilalmaraafiqi baa lagu qayday mulaqa muqayadkaa lagu miyaan lagu xambaari karin haa oo aan la odhan karin tayamumkiina waa ilalmaraafiqi maya jawaabtu waa maya waayo isku xukun baanay ahayn isku xukun ayaanay ahayn oo shuruuda mutlaq iyo muqayadka marka la ysku xambaarayo shuruuddiisa sida saxiixa waxaa ka mid a an yatafiqa fi lxukmi xukumka inay iska waafaqaan halkana xukumkii iskama waafaqsana oo marka la gegabaysanayana xukumkii waa la masaxayaa gacmihii marka la weysaysanayana waa la maydhayaa markaa masixid iyo maydhina waa laba xukun oo kala duwan markaa marka la ysku soo duuduubo gacmahana intaasuun masax dhulkana mar qurun ku dhufo markaa qura ayaad wejigana ku horraysiin gacmahana aad ku masixi waa bes waxaa isweydiin leh gagabaysigu ma u baahan yahay niyo ma u baahan yahay idinkaa ka jawaabaya ya ma daliil inama alacmaalu jawaabtu waxay tagu u baahan yihin waayo waa cibaada soo ma aha waa cibaado waa camal cibaado ah rasuulkuna wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu bniyaat waa sidaa saxiixa ee adilada waafaqsan qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga rabbi raalliha ka noqday qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama asaciidu bacaadku waduuءu lmuslimi waa weysada muslimka wain lam yajid ilmaaa biyaba yaanu helin cashra siniina toban sannadoode faidaa wajada almaaa biyo hadduu helo falyataqi illaaha ilaahay ha ka cabsado oo walyumisahu ha taabsiiye basharatahu jidhkiisa oo ha isticmaala biyaha rawaahu bazaaru bazaar baa wariyey wa saxaxahu ibnulqaaan ibnulqataanna wuu saxiixiyey walaakiin ha yeeshee sawaba wuxuu sawaab ka dhigay taaraqutniyu abulxasan ataaraqudni irsaalahu mursalnimadiisa inuu mursal yahay walitirmidiyi tirmidi waxa u sugnaaday oo can abi darin uu ka wariyey naxwuhu kaa hora mid lamida wa saxaxahu waanu saxiixiyey tirmidi tirmidi waanu saxiixiyey isku soo duuduubo labadan xadiid labadaba alimaamu alalbaniyu wuu saxiixiyey adigu waxoogay markaa xadiidkaa hore aimo badan baa saxiixisay kan dambana waxoogay camar ibnu bujdaan in la idhaahdo ayaa ku jira sanadkiisa oo waxoogay markaa kalaam baa ku sugan ahlulcilmi badan baa yidhi waxa weeye waa majhuul waa majhuululxaal weeye cid muctabarina ma tawhiiqin waay marka calaa kulli xaal ninkaasaa kalaam ku sugay marka si kastaba ha ahaatee ugu yaraan labada xadiid way isxoojinayaan oo waxa weeye markay ugu yartay way isquweynayaan oo xasan bay isla noqonayaan marka ay waxa weeye ugu yartahay waxaanay axaadiidtani tilmaamayaan qofku inaan la inta aanu biyahaynin ee aanu markaa biyo helin inuu ciiddaa iska isticmaalayo ama maydhi ha u baahdo ama ha u baahdo markaa weysaysi ciiddaasuu iska isticmaalaya in alla inta uu biyo ka helayo marka rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama walow ilaa cashri siniinana yani taxdiid looma jeedo muraadku taxdiid ma aha ee muraadku waxa weeye waa takhiir walow muddadu ha kuba dheeraato weeyi qofku muddaba ha jooga eh haddii allaba kuu roon yahay wuu maaragtay isticmaalaya uu iska gegabaysanaya ilaahay ha ka cabsadana waxaa halkan loo sheegay bay ahlulcilmigu yidhaahdeenoo munaasabadu ay tahay libayaani cidami sha'ni tahaarati wa anna amraha cadiim si loo caddeeyo arrinka tahaaradu inuu arrin weyn yahay arrin weyn ooy tahay ilaahay in lagaga baqdo layska hagaajiyo inuu yahay baa markaa laynagu baraarujinaya waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa qofku mar alla marka uu biyihii helo la-aantooda uu u gegabaysanayey dee biyahaasuu isticmaalayaa ilaahay intuu ka baqdo ayuu biyahaasi isticmaalayaa biyahaasuu isticmaalaya waay waxay haddaba ahlulcilmigu isweydiiyaan horta biyahan la isticmaalayaa waxaan la u jeedaa cafwan gegabaysigu markan dee dhulkii lagu gegabaysanayaa ma mutahirun raaficun lilxadath baa ma mid qofkii daahiranaya oo xadadkii ama asqar ha noqda ama akbara meesha ka saaraya mise sideedaba waa mubiix oo qofkii gegabaysigii daahirin maayee wuxuu u bannaynayaa uun wixii waxa weeyaan markaa uu u baahdo sida salaadii iyo waxyaabihii kale weysada loo shardiyayay laba qowl baa ahlulcilmigu ay ku leeyihiin qowlka raajixi waxa uu yahay in gegabaysigu yahay mutahir raaficu lilxadath in alla inta aan biyo lahaynin inta in alla inta aan biyo lahaynin yaa waa mid qofkii daahirinaya xadadkiina ka kor yeelaya markaa waa mutahir laakiin muaqatahoo wuxuu ku waqtiyeysa inta biyo la helay sidaa awgeed baa ilaahay yihi maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xarajin walaakin yuriidu liyutahirakum markii ilaahay gegabaysigii ka soo warramay aahaaratu bilmaana weliba ay kasii horeysay baa ilaahay aayadda akhirkeeda wuxuu yidhi ilaahay markaa ma doonaayo inuu xaraj iyo dhibaato korkiina ka yeelo ayeeshee wuxuu doonayaa liyutahirakum inuu idin tahiraa ilaahay doonaya marka marka ilaahay jala wacalaa ciidda inaynu isticmaalno markaynu biyo weyno inoo sharci gareeyey waxaa rabbi inooga warramayaa inuu doonaayo inaynu istahiro ciiddaasi aynu isku tahiro tayamumkii inaynu tahuur yahay baa rasuulku ku sifeeyey sala allahu calayhi wasalam waa ta kale eh gegebaysigu wuxuu bedel ka yahay biyihii in la isticmaalo bedel ka yahay qaacidada sharcigiina waxay tahay lilbadeli xukmulmubdeli minhu ama xukmulbadeli ha bedelku wuxuu qaadanayaa kii laga bedelay xukumkiisuu qaadanaya marka mar haddii biyaha oo la isticmaalaa ay ahayd mid waxa weeye qofkii daahirinaysaa xadadkiina meesha ka rafcinaysaa tayamumkii iyo gegabaysigii iyo isticmaalkii ciidda ee laga bedelayna isna waa inuu sidaasoo kala noqdo qowlkaasaa raajixa waana qowlka ay rajaxeen jamaacatu min ahli lcilmi waa tahay qaala wuxuu ihi wacan abi saciidin ilkhudriyi radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi kharaja rajulaani nin laba nin baa waxay u baxeen fii safarin sacdaal bay u baxeen waxadarat isalaatu salaadii baa soo gashay walaysa macahumaa maaun biyana may sidanin fatayamamaa waxay u qastiyeen oy ku gegabaysteen saciidan bacaa tayiban daahira saciidka sida raajixa wax kastoo dhulka dul yaalla noqonaya ciidiiyo waxyaabaa kalaba saciidkaasay soo gelayeen fa sallaya way tukadeen uma dabadeed tawajadaa waxay heleen almaaa biyay heleen filwaqti waqtigiibay biyo heleen iyadoo waqtigii weli joogo ay salaada tukadeen ayaa maaragta ay biyo heleen fa acaada wuxuu soo celiyey axaduhumaa midkood asalaata salaadii buu soo celiyey iyo walwuduu'a weysaysigiiba walam yucid ilaakharu kii kalena ma soo celi uma dabadeetana atayaa waxay u yimaadeen rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama fadakaraa way u sheegeen labadoodii daalika kaasi lahu rasuulkay u sheegeen faqaala wuxuu ku uhi liladii kii lam yucid aan salaada soo celin asabta waxaad asiibtay asunata sunnada ayaad asiibtay wa ajza'adka waanay kaa gudday salaatuka salaadaadina way kaa gudday wa qaala lilaakhari kii kalena wuxuu ku yihi laka alajru laka waxaad leedahay alajru ajarkiibaad leedahay lakad waa khabarkii oo lasoo hormariyey alajru ajarkii laka adiga ayuu kuu sugnaaday maratayni laba jeer rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey iyo wanasaa'iyu nasaa-i ayaa wariyey xadiidkan ahlulcilmiga barh ka midi waxa weeye way markaa saxiixiyeen xoogay markaa sanadkiisa inqitaac baa lagu sheegay bacdu ahlilcilmi baa yidhi markaa wuxuu sax ku yahay mursalnimo waa mursal laakiin calaa kulli xaal alimaamu alalbaaniyi iyo waxay sheegeen riwaayad kale oo ciladaasi ka maran oo iyadu saxiixa inuu xadiidku leeyahay sidaana uu saxiix ku yahay sidaasoy tahay uxoogay nadar badan ayay arrintaasi u baahan tahay waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan ikhwaani haddii waxa weeye qofku gegebaysto dabadeetana iyadoo wakhtigii uu joogo wakhtigii uu joogo duhur buu ugegebaysto dabeeto uu tukaday iyadoo wakhtigii duhurku weli aanu bixin ayuu biyo helay muxuu yeelayaa waxaa xadiidku daliilu cad u yahay sunnadu inay tahay salaadaasi inaan la soo celin salaada ah sunnadu waa inaan la soo celin asabta sunna ninkii sidaa yeelay aan salaadii soo celin wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayh wasalam sunnadii baad asiibtay salaadaadii hore ee waxa weeye aada tayamumka ku tukatayna way kaa gudday waaye markaa lama soo celinayo amaa arrinta ku saabsan ninkan kale rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalama laba ajar baad leeday waxa suuragal ah inuu waxa weeyaan maaragtay u soo celiyey salaada ixtiyaad ahaan inuu u soo celiyey ayaa dhici karta aba arrintaa waxa weeye uu ku ijtihaaday calaa kulli xaal dabeetana wuu soo celiyey labadaa ajaree markaa rasuulku ku yihi sala allahu alay wasalam waad leedahay waa ajarkii salaadii hore uu gegebaystay iyo ajarka salaadan dambe intuu weysaysta uu tukaday labadaaba wuu leeyahy laakiin muxuu ku yeeshay xaaladda noocaas ah sunnada markaa muu haynin siday sunnadu tahay sidaa awgeed wuu ijtihaaday ha wuu ijtihaaday sidaasaanuu isagu labada ajar ku helay ha yeeshee intii loo caddeeyey dabadeed hadduu isagu u noqon lahaa ama cid kale ay samayn lahayd arrintaa dee ajar ku heli mayso waayo markuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam kii aan salaada soo celin asabta sunna sunnadu waa inaan la soo celin in la soo celiyo salaadii tayamumka lagu tukadayna waa khilaafu sunna ay noqonaysa mafhuumka meesha laga qaadanaya xadiidka sidaa awgeed qofku isagoo og hadduu ogaan salaaddii isaga soo celiyo dee ajar hal ajar iyo laba ajartoona ku heli maayo qof maaragtay u badheeray sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo sharcigiisii inuu khilaafo ayuu noqonaya bal waxaad ka warantaa haddaba taa garanay waa markuu salaadu qofkii salaadii tukaday laakiin wakhtigii salaadu aanu weli bixin ya bal waxaad ka warantaa isagoo salaadii ku dhex jira biyuu waayo deetana salaadii buu galay isagoo bartanka kaga jiray biyii soo dhaceen webi buu ku ag tukanayo webigii baa soo dhacay ya ama qof buu bal meelaha biye inooga soo daydayo xuslalaha biyana soo heli kari maayo kaniyo salaadiibuu iska galay kiyo biyihii la koolax koolax leh ayaa soo galay isagoo qofkii salaadiiba ku dhex jiru biyo helay ahlulcilmigu dhowr ariiq bay ku leeyihiin marka ariiqa sheegaya wallaahu aclam haddii allaba kuu roon yahay inuu salaadii mar hadduu dhexda kaga jiro ka baxayo oo uu dabeetana weysaysanayo deete salaaddii uu tukanaayo dariiqaasaad moodaa wallaahu aclam inuu ugu muuqaal dheeriyey waayo ilaahay wuxuu ihi falam tajiduu maaan fatayamu biyo aydaan helin ninkana isagoo salaaddii ku dhex jira ayuu dee biyo helay biyuu helay kana wa haada qad wajada almaa waata kale xadiidkii hore waxaynu ku soo marray faidaa wajada almaa falyataqi llaaha waliyumisahu basharatahu marka mar haddii uu biyo helay waxaa xoog badan oo fiican inuu salaada intuu ka baxo dabeetana weysaysto oo tukado xaalaadku markaa isku soo duuduuboo saddex bay noqonaya qofku biyuu waayey wuu gegebaystay wuu tukaday salaadaana wakhtigeedii ayaa baxay oo sidaa ku dhammaaday intaa dabadeed buu biyo helay salaadaa soo celimaya ijmaacan qofkii waxa weeye biyuu waayey wuu gegebaystay salaadiibuu waxa weeyaan maaragtay galay wuu dhammeeyey salaadii iyadoo oo salaadii uu dhameeyey laakiin wakhtigeedii weli sii joogu biyo helay ma soo celinayaa taana soo celin maayo sunnadu waxay tahay inaanu soo celin sidaa xadiidka aynu kusoo marray asabta sunna xaaladda saddexaadee hadhay waa isaga oo biyuu waayo deetana uu gegebaystay salaadiibuu galay isagoo barhtankagaga jira ayay biyihii la kulmeen oo biyihii uu helay taana waxa fiican baynu idhi intuu salaada ka baxo inuu weysaysto oo dabadeetana uu sidaa ku tukado waana qowlka ibnu baaz alcalaamatu ibnu baas iyo alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin labaduba ay rajaxayaan waxaa kale aynu halkaa kusii yaro daraynaa biyihii qofku marka uu waayayo waa inuu dee markaa waayo oo uu dalabna sameeyo weliba oo uu biyihii markaa daydayo falam tajiduu maaan baa ilahay yihi moogta biyo aydaan helin markaa sida aayaddaas iyo axaadiistuba ay tusinayaan dalab baa loo baahan yahy marka wuxuu gegebaysanayaa marka ama uu hubsado ama danigiisa aalibka ah malihiisa xooga badan uu noqdo inaan biyana halkan laga hel haddii uu isyar idhahdo nin bela biyaba la heli maayo may sax maaha taasi sidaa awgeed ba iska ilaali doo magaaladiiska dhex jooga oo xaafadan biyo ka heli karo meheradaa kale u doonan karo oo halkan dhow kasoo heli karaa hadaad istiraa masaajidka ka weysayso dabeetana aad aragta qasabadii masaajidka oo go-an waad iska gegabaysanaysaa soo maha ya la ma gegabaysa biyaad doonanaysaayo waxa weeye biyo ayaad markaa doonanaysa biyaad doonanaysa arrintaa waa inad iska ilaali qaala wuxuu yihi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabigaasi fii qowlihi caza wajala fii tafsiiri qowlihi hadalka ilaahay yihi caza wajala tafsiirkiisa waxaa lagaga wariyey wain kuntum mardaa aw calaa safar haddaad tihiin kuwa markaa xanuun ku sugan ama safar qaala wuxuu yihi ida kaanat birajuli ninka markay ku sugan tahay haweenaydina waa la mid uun aljiraaxatu dhaawac markuu ku sugan yahay nabar nabarkaasoo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ama jihaadka u gaadhay waalquruuxu iyo booga markay ku sugan yihiin fa yujnibu oo uu janaaboobo oo fa yakhaafu uu ka boqo an yamuuta inuu dhinto in iqhtasala hadduu maydho tayamama uu gegabaysanayaa buuyi rawaahu taara quطniyu taara quطni baa wariyey mawquufan xaala uu yahay mid saxaabiga ku dul taagan wa rafacahu lbazaaru bazaarna wuu rafciyey wa saxaxahu waxaana saxiixiyey marfuuca ibnu khusaymata iyo walxaakimu xaakim baa saxiixiyey xadiidkani calaa kuli xaal saxa mawquufan cala bni cabaas radia allahu canhuma isagoo mawquuf ku ah saxaabigaasi ayuu ansaxay amaa marfuucu waxay ahlulcilmigu idhaahdeen markaa marfuucu ma asixin marfuucu hee ma asixin waaya markuu xaafidku yidhi wasaxaxu ibnu khusaymata ibnu khusayma saxiixiyeyna waxoogay waxaa ku yar jira waxbaa ku yar jira waayo ibnu khusayma waa saxiixun ma odhane wuxuu yihi haadaa khabarun lam yarfachu hayru cataa ibni saaib cataa ibnu saaib mooye cid kale may rafcin buu yidhi cataa ibnu saaibna haddii allaba kuu roon yahay wuu ikhtilaaday wuu ikhtilaaday oo ikhtilaad baa ku dhacay waayo raawiga ka warinayaana weliba bacda alikhtilaad intuu ikhtilaaday dabadeed ayuu wax ka qaatay sidaa awgeed baa xadiidkani ma asaxa marfuucan laakiin isagoo mawquufa ayuu asaxay waxaana laga faa'iidaysanayaa qofka nabar leh ee nabarkaasi biyuhu ay dhibayaan haddii allaba kuu roon yahay inuu iska gegabaysanayo nabar baa ku yaalla nabar iska makshuuf oon waxba saarayn biyaha dhibaya oo waxa weeyaan maaragtay xadiidku wuxuu sheegayaa dhimasho fa yakhaafu an yamuuta laakiin inuu dhimasho ka baqa shardi maaha hadduu dhimasho ka baqo iyo hadduu is idhaahdo xanuunkaa kugu sii siyaadi ama meeshaa hambaabuqi oo dee nabarkaas jidhka ku faafi eegsafan egfashan iyo waxbaad qaadi ama uu is idhaahdo maya ee nabarku waxba kugu faafi maaye laakiin bogsiiyaha ayaa kaa raagi oo dib u dhici doona oo mudda ayaa nabarku kusii shuuqi doonaa xaaladahaasoo dhan wuu iskaga gabaysanayaa qaala wuxuu ihi wacan caliyin radia allaahu canhu weliba waxaynu intaa kusii daraynaa idaa kaanat birajuli aljiraaxatu fii sabiila walquruuxu fayujnibu buu yidhi wuu jinaaboobo jinaabadaa qudheeda ama xusuululjanaabana iyaduna maaha shardi maaha haa hadduu janaabobo iyo oo tay markaa maydi u baahdo iyo haddii uu weyse u baahdo meelihii uu weysada marin lahaa nabarkaasi ku yaallo intaba ugagabaysanaya wa can caliyin radia allaahu canhu waxaa laga wariyey cali qaala inuu yihi inkasarad waxaa jabtay ixdaa zandaya labadayda mataanood midkood oo zandaya waa tahniyatu zand zandina waxaa la idhaha mataantaa gacanta ha oo gacantii waxay leedahay laba mataanood somaa laba lafoodoo saa isu barbar yaallay leedahay saa isu barbar socda marka taasi mataantaasa zandi laydhaha ixdaa zandaya labadayda mataanood midkood baa jabtay sa'altu waxaan weydiiyey rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam faamaranii wuxuu amray an amsaxa inaan masaxo cala aljabaa'iri jabaa'irta dushooda inaan masaxo ayuu i faray rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa ku wariyey bisanadin waahin jidda sanad aada u liito waahi aada u ah ayuu ku wariyey waana sidaa xaafidku uu sheegayo sanadkiisa waxaa ku jira camar ibnu khaalid alqurashi alwaasiti in la odhan jiray waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen markaa kadaab wadaacu ahaa beenawaas buu ahaa axaadiista dejiya ya oo bayhaqi waa ka yidhi macruufu biwadci lxadiid kadabahu axmed bnu xambali wayaxya bnu maciinin wagayruhuma min aimati alxadiid buu yidhi sidaasaa markaa ahlucilmi kalena ay u sheegeen marka waa mawduucba waaba mawduuc weeyi waa tahay jabaairtana waxaa looga jeedaa waa jamcu jabiiro oo waa waxyaabahan markaa lafta jabta lagu xidho si ay lafta isu qabsato oo ay u kabanto waa waxaan lagu giijiye lagu xidho lagu adkeeyo weeyi qaala wa can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi fi rajuli ninkii inuu ka yidhi alladii kaasoo shuja la dakray oo madaxa nabarku kaga dhacay waxaad moodaa markaa suuradan uu yaallo inuu mawquuf yahay oo sidanuu markaa jaabir fatwooday laakiin waa marfuuc xadiidku oo faktasala dabadeetana maydhay oo famaata dhintay ninka arrinkiisa wuxuu ka yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalama inamaa kaana yakfiihi waxaa ku filan lahayduun an yatayamama inuu gagabaysto oo wayacsiba uu ku xidho calaa jurxihi nabarkiisa khirqatan calal uma dabadeetana yamsaxa uu masaxo calayha korkeeda oo wayaqsila uu maydho saa'ira jasadihi jidhkiisa intii kale inamaa kaana yakfiihi waxa ku filaan lahayduun an yatayamama inuu gagabaysto oo wayacsiba uu ku xidho calaa jurxihi khirqatan calal uma yamsaxa dabadeetana uu masixi lahaa calayha korkeeda wayaqsila uu maydhi lahaa saa'ira jasadihi jidhkiisa inta kalena ayaa ku filaan lahayd rawaabku abuu daawuuda bisanadin fiihi dacfun abuu daawuud baa ku wariyey sanad taagdaraani ku jirto wa fiihi ikhtilaafun calaa ruwaatihi waxaana ku sugan xadiidka ikhtilaaf ruwaaddiisa la ysku khilaafay isu soo duuduubo xadiidkana waa daciif weeye xadiidkana isna waa daciif weeye nin baanu ku saabsanaa nabar madaxa nabar kaga yaallay oo ixtilaamay oo dabeetana rag weydiiyo ku yidhi waar wax ruqsaan may helaysaan inaan gagabaysto nabarkaasa igu yaallee maya bay yidhaahdeen wuu maydhay way ka raacday markaasuu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam qataluuhu qatalahum allah alaa sa'aluu idaa lam yaclamuu fa inamaa shifaau lciyi su'aalu inamaa kaana yakfiihi an yatayamama wayacira aw yacsiba ilaa aakhirihi waxaa sanadkiisa ku jira azubayr ibnu khurayq nin la yidhaahdo waa daciif weeye ka calaa kulli xaal labadaa xadiid ee sheegaya almasxu cala aljabiira jabiiradii wixii nabarkii lagu xidhee dusha lagaga xidhay eegada xadiidkaa hore sheegaya in la masaxo jabiirada ama waxa nabarka dusha lagaga xidhay iyo xadiidkan dambe sheegaya in haddii alaba kuu roon yahay inta kalena uu maydho halkaana waxa weeye masaxo uun ee isla markaana uu gegabaysto labada midna ma asixin arrinta ku saabsan waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen arrinta ku saabsan almasu cala aljabaa'ir wax alla wax rasuulka kaga ansaxay ma jiro sala allahu calayhi wasalam waxba kagamay ansixin sidaa awgeed baa maxaa xukunkeedu noqonaya aad baanay u badantoo meel baa wax kaa sarayaan waxbaad ku xidhaysaa gacan baa ku jabaysaa ama meel baa ku jabaysaa waxbaad ku xidhaysaa waxaad u baahanaysaa inaad markaa maydhato ama waxaad u baahanaysaa inaad waxa weeye weysaysato maxaad yeelaysa aqwaal baa ku jirta adigu waxaad moodaa laba qowl baa ugu xoog badan wallahu aclam qowlka odhanaya qofku ha gegebaysto mar haddii uu biyihii isticmaali jiray bedelkeedaoo tayamumaha la yimaado iyo qowlka odhanaya wixii dee maaragta aanay waxba ku xidhnayna ha maydho meesha ay wax ku xidhan yihiinna dushuun ha ka masaxo waxbana gegebaysan maayee jabiirada dusheeda ayuunbuu masaxayaa labadaba ahlulcilmi baa markaa doortay iyo maa xoog badan waxa xoog badan wallahu aclam almasu cala aljabiira waxaad inuu inta kalena maydho waxaa ku xidhanna dusheeda inuu saa u masaxo ayaa xoog badan qowlka xooga badan waa kaa wallahu aclam oo maxaa markaa u daliila inuu kaasi xoog badan yahay waxaa u daliila cabdilaahi bnu cumar ayuu uga sugnaaday ficilan wa qowlan labadaba ficil ahaan buu uga sugnaaday oo bayhaqi wuxuu wariyey can ibni cumara radia allahu canhuma anahu tawada'a wa kafuhu macsuubatun famasaxa cala alcasaa'ibi wagasala siwa dalik iyadoo kafkiisu ama halkan gacantiisan hore ay duuban tahay ayuu weysaysto inta kalena waxa weeye wuu maydhay meeshii duubnaydna a wixii duubnaa unbuu dusha saa uga masaxay kaasi waa ficilkii cabdilaahi bnu cumar ma garata qowl ahaanna way uga soo aroortay oo inuu yihi qofka waxa weeye marada nooca ama waxyaabahaasi ku xidhan yihiin dusha una ka masaxay inta kalena ha maydho hadal saasina wuu ka soo arooray oo ibnu abayshay baa ku wariyey bisanadin saxiix markaa calaa kulli xaal cid khilaaftay oo saxaabada ka midana ma ogin yaa waxaana markaa macruufa waktigii saxaabada rasuulka iyo saxaabada sala allahu aleyh wasalam wa ridwaan ullahi calayhim arrintaa nabarada iyo jab kista iyo waxyaabahaasi dee aad buu badnaa soo maha jihaadaa lagu jiray dagaalaa dhici jiray waxyaaba badan baa iska jiri karay marka shaki kuma jira agtooda arrintaa waxaa laga yeelayaa inuu caan ka ahaa soo maha marka mar haddii cabdillaahi bni cumar ay sidaa ka sugnaatay oo rasuulka la saaxiibay in badan oo bulshadaa joogay oo culimmadii saxaabada ka mid ahaa qowl ahaan iyo ficil ahaan labadaba ya waxay u badan tahay arrintaasi waxa weeye inuu maaragtay waxa weeyaan maaragtay aanu ijtihaad un ahayne sidii waktigii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ay samayn jireen ay tahay xataa ijtihaadkiisa hadday tahay kiisa ayaa ka kale inooga wanaagsan masaladaasina waa taasi garo qaala wuxuu ihi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday qaala inuu yihi min asunati sunnada waxaa ka mid a anlaa yusaliya inaanu ku tukanin arajulu qofku bitayamumi gegabaysiga ilaa salaatan waaxidatan salaad keliya mooyaane uma dabadeeta yatayamamu wuu u gegabaysanayaa lisalaati lukhraa salaada kale rawaahu taara quniyu taara quni baa ku wariyey biisnaadin daciifin jidda isnaad aad u daciifa aad iyo aad u daciifa ayuu markaa ku wariyey xadiidka waxaa ku jira alxasan ibnu cumaara ibnu lmudarib baa sanadkiisa ku jira waana matruuk bay idhaahdeen ahlulcilmigu bal axaadiidta uu dejin jiray baa la yidhi sidaa awgeed baa albani tilmaamay xadiidku inuu mawduuc ba yahay waa mawduuc wey haddii xadiidku uu noqdo mid mawduuca aan sugnayn ka waran masaladan uu sheegayo masaladan ahlulcilmigu laba qowl bay ku leeyihiin ahlulcilmiga barh ka midii waxay leeyihiin sunnayaasha wuu iskaga tukan karaa qofku gegabaysiga laakiin salaadaha faralka marka la eego haddii laba kuu roonya hal tayam hal gegabaysi laba salaadood oo farala kuma jamcin karo marka uu taa faralkaa ku tukado ta dambana marka ay soo gashay iyadana waa inuu sideeda ugu gegabaystay leeyihin ya waayahay bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maya eh haddii uu markaa salaada hore ku tukado tayamum uu dabadeetana tayamumkiisa iska sii qabo biyana aanu helin oo salaadii dambe waktigeedu soo galo wuu iskaga tukan karaa isagoon waxba mar labaad gegabaysan sida raajixina waa sidaas weeye waayo qofkan gegabaysiga waxa jabiya sidiisaba maa yanqudu lwuduu wixii waysada jabin jira way jebiyaan waxaa kale oo jebiya wujuudulmaa haddii loo gagabaysanaayay biyo la-aan marka horeba biyo in la helaana way jebisaa soo maha dee qofkana markaa wixii waysada jabinayana kuma yimi biyana weli ma helin marka maxaa weysaysigi maxaa tayamumkiisa jabinaya maxaa jabinaya biyana muu helin waxyaabihii kale weysada jabin jirayna kumay iman waay labada qowlo waxay ku dhisan yihiin labadii qowle aynu soo xusnay ee kale ahaa marka horeba tayamumku ma mutahir raaficun lilxadath ba mise waa mubiix ayay waxa weeye ku kala dhisan yihiin sida raajixana waxaynu idhi waa mutahir ee raaficu lilxadathi ah baabkii tayamumkuna halkaas ayuu ku dhan yahay wsubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online